falastiin aad umahadsan tahay waa horta horta dhacdo xanuun badan weeyaan dib u dhac weyn iyo sadback ay dhabarjab iyo niyajab weyn ay ku tahay ciidamada keliyana maahane ka dagaalkan cusub wuxuu aha dagaal shacabka soomaaliya ay ku jireen dadka koonfurta soomaaliya ay si buuxda ugu jireen iyo deegaanada dagaalu ka socdaba community wayse u kala harin marka de waxaa muuqata madaxweyne xasan sheekh sidau dhuusamareeb uga soo tegaba inaan inaan dagaalkii wax weyne kas ka dhicin furimaha laga soo baxayana waxay ahayd furimo dee boqolaal wiilna ku dhinteen boqolaal kilomiterne miino la saarayay oo dadku ay lug ciidamadu ay lug ku socdeen maadaama dhulka shabaabka miina aada ugu baareen marka in dhulkii juhdigaasi awooddaas lagu baxshay si fudud looga soo baxay shabaab ku yimaadiin waxaan isleeyahay runtii khasaare weyn weeyaan waana niyajab aada u ballaaran oo ciidamada iyo dadka soomaaliyeed iyo guusha dagaalka shabaabka lagula jiran laga rajeyn karaa ee aad daciifud noqonayso marka maxaa keenay in ciidanka dawladda ay soo baxaan maxaa ku qasbay
xiriiraan ciidamada la sameeyey waxay ii sheegeen ciidamadu in ay muddo ka cabanayeen hadda ciidankan kasoo baxay bacaad weyn aan dhaho inay inay waxay ka cabanayeen inaan logistic la-aan yani noloshooda inay khatar ku jirtay inay ka cabanayeen muddo dheer dawladda la hadlayeen saraakiisha la hadlayeen in noloshooda wax laga bedelo marka waxay dhaheen dee meelaa nala geeyey intaasoo bilowdaan meel dhul oo saxaro ahoo maalintiina aada u qorax iyo dabayl badan habeenkiina aada u qabow badanaan joognay mana aanan helaynin imkaaniyaadka iyo saadkii nolosha aan u baahannahay marka dagaal kuma jiri karno meeshaas dagaal kulama jiri karno dabcanna waxaa soo socda cabsida laga qabay dee bisha ramadaan inta badan nimankan dagaalka lagula jira shabaabku inay wada dhintaanay rabaan marka cabsidaas oo jirta iyo ciidankoo ka cabanaya inaysan dhinaciisa militariga inay dhibaato weyn ku qabaan logistic hadday noqoto iyo haday iyo hadday noqoto maaragtay command controlka iyo strategiga saraakiishooda meesha suulnuug allah unaxariista wuxuu ahaa taliyihii loogu jeclaa dagaalka geeskaas ka socdo waa la dilay taliyo kaloo taliyo urur hadda dhowr beri ka hor ciidanka dhexdooda iska dilay oo ciidan soo goostay uma ka daba imo marka iyaga dhexdooda si qalada ugu dhintay marka walaalay waxaa muuqata inaan qorshihii dagaalkan dawladdu ay ka lahayd in dib u dhac weyn ku yimid dawladda inay siyaasad ku mashquushay wadankuna wuxuu iska yaaba dee maogtaha madaxweynuhu markuu joogo ama saraakiisha dhex joogto ama wasiir gaashaandhigka la joogo ciidanku hididiila iyo hamiyay helayaan iyo dadka deegaankuba hadday kasoo baxaana khalaas meeshaasay ku dhamaanaysaa marka waxaa muuqata runtii habacsanaan weyn iyo dib u dhaca muuqato oo shalaay weyn aan amisanahay in laga dhaxli marka maxaa la gudban dawladda ilan hadda haddii deegaanadan laga soo baxay kuwa kaleo hadda lagu sii haray sidee loo dhex joogaya ma muuqata in lasii joogi doono madaxweynaha xasan sheekh waxaa muuqata inu inuu siyaasad constitutionka iyo arrimahan oo aad maaragtay ugu mashquulay maamul goboleedyaduna iyaguna inay iska celinayaan oo arrintaas doonayaan inay iska maaragtay iska iska caabiyaanoo heshiis weynu kama jiro siyaasad dagaal ayaa jirta marka waxaa habboon oon isleeyahay sida saxda ay ahayd inaan constitutionka iyo waxyaabaha siyaasadda aan lagu mashquulin lagu mashquulo sidii horta dagaalkan galmudug ka socda shabaab looga soo xoreyn lahay sidii loo nadiifo lahay loo isu kaashto oo runtii aan wax kale lagu mashquulin dowladada marka waaa waxaa haboon in saqiir iyo kabiir ummadda soomaaliyeed sidii kalsoonida loo soo celin kara ma aqaano laakiin madaxweyne xasan sheekh inuu constitutionka waxaan iska dhaafo nimanka maamul goboleedyada iyo ummadda soomaaliyeed oo la yimaado wax lagu soo celin karo niyaddii iyo habsocodkii dagaalka oo ciidamadan soo jabay soo lugeeyey ee niyad jabku ku dhacay wax looga qaban karo arrintaasaan isleeyahay inay muhiim tahay